heshiinay markii aan la heshiinay ilo kala duwan oo deegaankii jooga oo sida ay wax u dhacayaan goobjoog ka ah waxay noo sheegeen walaal inay dad maati ah oo soomaali ah oo birimageyda ah oo ku dhex noolaa deegaanka oromada inta goob la dejiyey lagu yidhi ammaankiinaan ku ilaalinaynaa oo mataqaanaa la yidhi waxaad ku nabadgelaysiin halkaas si arxam darra ah inta loogu soo daatay loogu laayay weliba iyada oo lagu laayay hub aanan loo isticmaalin qof bila-aadmiya manjo saaf iyo bahalka dongoraha la yidhaahdo taas ayaa waxaan ka dhiidhisay dhammaan bulshada soomaaliyeed dal iyo dibadba inta joogta annaku khaasatan dadka qurbaha joogay waxaanu xog badan ka helnay sida ay wax u dhaceen oo ah inay dadka birmageydada ee soomaalida ee oromada ku dhex noolaa si arxandarraha loo dilay waayahay cabdirisaaq b b c da haddii aanu nahay annagu wararkaa ma xaqiijin karno laakiin xogta aad heshay ayaad nala wadaagaysaa maxaad u aragtaa xal iminka dhibaatadan soo noqnoqonaysay ee labadan qowmiyadood ka dhexaysa
walaal xalku waxaa weeyaan horta miiska wadahadalka in la fadhiisto inii dib loo eego waxaan dhacay maxaa u sababa yaase ka dambeeyey weliba waxay aad iyo aada ugu badan tahay deegaanka oromada iyo madaxda oromadu iyo qaybo ka mid a dowladda federaalka ethoobiya inay arrintan ay ka dambeeyaan aynan rabinna inay xal ka gaadhaan cabdirisaaq taana annagu ma caddayn karno b b c ahaan laakiin xalka inoo wad
xalku waxaa weeyaan walaal inii miiska wadahadalka la fadhiisto dadkan dib loo eego waxaa jira inan iyo aabihii oo labaduba ay meel ku wada dhinteen oo ay mataqaana ay ka soo kala jeedaan oromo iyo soomaali oo waxaa jira ilmo soomaaliya oon afkii soomaaliga garanayna oromo ku dhex nool waxaa jira ilmo oromo oon afkii oromada garanayna oo soomaali ku dhex nool sidaa dadkii sidaa ahaa ee walaalaha ee wax wada cunayey dana siyaasadeed iyo arrimo kale inta la dhexgeliyo in la isku dilo baanu annaku horta aan cambaaraynaynaa waxaan diidannahay wax walba oo siyaasad ku saabsan oo bulshada birimageydada ee labada dhinac ee walaalaha ah inii lasoo dhex dhigo siyaasad ha noqoto deegaanka soomaalida iyo madaxdiisa ha noqoto deegaanka oromada iyo ha noqoto ta federaalkaaba waxaan rabnaa annagu dadkan bulshadani dastuur baa etoobiya ka dhexeeya dastuurkaa walaalo lagu yahay sharci baan dejisanay sharcigaasi hadduu meesha ka baxo qofna qof kama awood weyno qofna qof kama itaal badno soomaali qofka soomaaliga wuxuu xaq ugu leeyay inuu dhulka oromada ku noolaado markaa waxaad leedahay markaa waxaad leedahay cabdirisaaqow in la wada hadlo dastuurkan ka dhexeeya qowmiyadaha etoobiyana loo hogaansamo soo maaha wahaa dastuurku wuxuu dhigayaa wada noolaanshaha iyo walaaltinimada oo ah inuu qofka soomaaligiina oromada ku dhex noolaan karo kan oromadina uu soomaalida ku dhex